warbixintan lagu daabacay bogga wakaaladda wararka a p islamarkaasina ay qortay v o a da ayaa kooxda u dooda xuquuqda dadka muhaajiriinta ay caawiso ee la yidhaahdo al abrein waxa ay ku sheegeen in muwaadiniintan reer bakistan laga sii daayay aroornimadii isniintii baqaarada mukhallasiinta deegaanka al quweyr oo qiyaastii sideed kilomitir koonfur ka xiga magaalada tabruug ee bariga dalka libiya muhaajiriintan oo ay ku jiraan caruur ayaa markii dambeeto waxaa loo wareejiyey sida la sheega xarun boolis oo ku dhow halkaasi sida qoraalka bogga rasmiga ah ee facebooka ee kooxdaasi u doodaysa dadka muhaajiriinta lagu soo daabacay isrewa saalax oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dadka muhaajiriinta xuquuqdooda ee ka tirsan hay-adaasi al abrein ayaa waxa ay wakaaladda wararka a p u sheegtay in muhaajiriintan bakistaaniga ay gaareen libiya ayaga oo doonaya inay u safraan yurub balse ay xireen muqallasiintii waday kuwaasi oo dalbaday madax furasho si loo sii daayo laakiinse warar intaasi ka dheeri ah maysan bixinin hay-adda iyo sidoo kaleto wakiiladeeda balse sawiro lasoo dhigay barta facebook ee al abrein ayaa waxa ay muujinayaan tobannaan muhaajiriin reer bakistaani ah oo laga sii daayay xabsigii ay ku jireen libiya ayaa waxa ay maritanka ugu weyn ay tahay dadka ka imaado dalalka afrika iyo bariga dhexe ee isku dayaya inay u gudbaan yurub dalku waxa uu galay foodo kadib markii kacdoonkii neto ay taageeraysay lagu riday laguna dilay madaxweynihii hore ee muddada dheer dalkaasi soo xukumayay mucamar al khadaafi sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii libiya oo qani ku ah saliidda ayaa waxaa in ka badan tobankii sano ee lasoo dhaafay xukumayay dowlado iska soo horjeeda oo ka kala dhisan bariga iyo galbeedka libiya mid walbana waxaa taageero uu ka helayay maleeshiya yar iyo sidoo kaleeto dowlada shisheeye dadka wax tahriibiya ayaa ka faa'iidaysta xasilooni darrada tobannaanka sano ka jirtay dalkaasi ayagoo muhaajiriinta ugu yaraan lix waddan oo ay ku jiraan dalalka masar aljeriya iyo suudaan ay marin rasmiya u tahay libiya dadkan muhaajiriinta ah ee la xirxiray ayaa ah tahriibayaal quus ka jooga nolosha uguna safraya waddamada yurub doomo caag ah oo qallibmaya qaarkood sidoo kaleetana safaro dhaadheer oo khatar ah ay ugu marayaan biyaha halista badan ee badda mediterraneanka markab kasoo shiraacday libiya oo siday dad lagu qiyaasay toddoba boqol oo qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan ilaa iyo saddex boqol iyo konton bakistaani ah ayaa ku degay xeebta gariiga bishii juun keliya boqol iyo afar qof oo ay ku jiraan laba iyo toban bakistaani ah ayaa laga soo badbaadiyey markabkaasi bakistaan ayaa waxaa ka taagan dhibaato dhaqaalo oo keentay in kumanaan dadka u dhashay dalkaasi oo dhalinyaro ah ay shaqo u raadsadaan dalalka dibadda oo ay ka mid yihiin waddamada yurub qaar badan ayaa u safray libiya dadkaasi bakistaaniga ah ayaga oo rajo ka qaba in ay ugu dambeyntiina uga sii gudbaan xeebaha dhinaca yurub